halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimco labaiyo tobanka bisha februari labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadaheynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna maanta waxaa ka mid ah
afar qof bay u yeedhayaan hal ninoo somalilaanda dhex dhigaya amba hal gabadhoo somalilaanda waa anfeerte waxa weeye mararka qaarna iyagoo waxbaba weydiin ayay maxaan ku dhahdaa nin garooba jooga warka qaataan horta dhammaan shaqaalaha iyo v o eeda iyo madaxda waa u tahneedinaya waxaan leeyahay sanad gure wanaagsan idaacadda v o eeda waxay idaacad kusoo biirtay idaacadda ku hadla afka soomaaliga aad baanan ugu hambalyaynayaa aad bayna waxtar badan u samaysay intii ay jirtay aragtida qaar ka mida dhegaystayaasha v o a soomaali barnaamijka faaqidaadda ayaad kaga bogan doontaan waxaan kaloo dhegaystayaal idin hayna qayb ka mida waraysi aannu la yeelanay deeqa xuseen oo ah hooyada wiil soomaali maraykan oo qirtay dembi ah in uu dhallinyaro soomaali kale oo uu doonayo inuu ka caawiyo inay u safraan dalka siiriya si ay kooxda daacish ugu biiraan waraysi ayaan sidoo kale dhegaystayaal idinkaga haynaa sagaal sano kadib sidee dhegaystayaasha u arkaan v o a qaybta soomaaliga maxay ku ammaanayaan ku dhaliilayaan ama ay jeclaan lahaayeen in lagu soo kordhiyo dhammaan qodobadaasi waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo arrimahaasi faahfaahin doona balse marka hore warkii caalamka
bakistan ayaa ku dhawaaqday inay burburisay shabakadii ugu weyneyd ee alqaacida ee koonfurta eshiya ayna fashilisay qorshe oo xabsiga kaga baxsan lahaa nin ku lug lahaa dilka weriya daniel berel lieutenant general azima bajwa oo ah fayiinka militariga bakistan ayaa sheegay inay xireen midtidiina oo uu ku jiro faruuq baxati oo sidoo kale loo yaqaano musana kaas oo ah ku-xigeenkii madaxa alqaacida ee gobolka bajwa waxa uu sheegay in dadka la xiray ay sidoo kale ku jiraan labayotoban ka mid a dadka maalgeliya alqaacida shan iyo toban khubaro dhinaca walxaa qarxa iyo madaxa alqaacida ee afghanistan hogaanka sare ee kooxda la mamnuucay ee lashkaar ayuu bajwa ku sheegay in sidoo kale dadka la xiray uu ku jiro dadka kale ee la xiray waxaa ka mid a toddobiyo afartan mitidiin howshoodu ahayd inay fuliyaan weerarada xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa jimcaha maanta ah sheegay in dalalka awoodda badan ee dunida ay isku raaceen sidii loo xoojin lahaa ama sidii loo joojin lahaa colaadda ka aloosan dalka suuriya wadahadallo arrintaasi la xidhiira ayaa toddobaad gudihiis bilaabanaya jan eglan oo madax ka ah kulanka bani-aadamnimo ee qaramada midoobe ee ka dhacaya dalka jarmalka halkaasi oo lagu gaaray heshiiska munikh ayaa sheegay in heshiiskani uu noqon karo xalkii la sugayey wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mafluud kafasoko ayaa jimcaha maanta ah boggiisa twitterka ku qoray in tallaabadani ay muhiim u tahay sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka jira dalka suuriya ra-iisul wasaaraha ruushanka dimitri matve medvedef ayaa isaguna ka digay in quwadaha caalamku ay ciidan dagaalamo geeyaan dalka syriya waxa uu sheegay in howlgallada dhulka oo la sameeyaahi uu keenayo in cid walba dagaalkaasi ay ka qayb qaadato dhinaca kalena diblomaasi sare oo maraykana ayaa sheegay in kulankii dhacay uu ahaa mid markaasi warqad uun lagu qoray hase yeeshee tijaabada rasmiga ay noqonayso haddii dhinacyadu ku lugtale oo dhammii colaadaasi ay qadariyaan wixii lagu heshiiyey madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka qaybgalaya dhowr dhacdo oo loogu ururinayo lacago xisbigiisa dimuqraadiga waxaana uu sheegay in waddanka hadda uu ku jiro xaalad siyaasadeed oo xiise leh waxa uu ka dhawaajiyey in codbixiyaashu ay yihiin kuwo baqanaya oo walaacsan markaasina wuxuu tilmaamay in xaaladaas oo kale marka lagu guda jiro ay dhacaan waxyaabo cajiib oo qariib ah hadalka obama ayaa imaanaya xilli uun ay soo baxday doorashadii horodhac ahayd ee xisbiyada ay ku kala guulaysteen tii ka dhacda new hampshire donald trump oo jamhuuriga hogaamiyey barni sandres oo isaguna dimuqraadiga markaasi ku guulaystay isagoo ka adkaaday hillary clinton oo muddo hogaaminaysay ra-i ururintii ay kal hore lasii sameynayay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushanka sergey lafrof ayaa la rajeynayaa inuu kula kulmo madaxa ururka nato jenis stonberg magaalada munich shir ammaanka ku saabsan oo maanta ka dhacaya magaaladaasi tani waxay ka dambeysay kadib markii militariga reer galbeedka iyo isbahaysigooda maraykanka ay sheegeen inay qorsheynayaan in yurub ay ka sameeyaan xarunta ugu weyn ee ciidamada tan iyo dagaalkii qabooba maraykanka ayaa la filayaa inuu ballaariyo militariga yurub oo uu ku bixinayo saddex dhibic afar bilyan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka halka nato ay bilaabayso dhaqdhaqaaqyo dheeraad ah oo militari
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington cabdirasaaq warsame oo ka mid a dhallinyaro soomaali oo ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa horey maxkamad ugu eedeysay inay taageereen ururka xagjirka ee isis waxaana shalayto maxkamad horteeda ka qirtay falalkii lagu soo eedeeyey fadhigii maxkamadda oo shalay kadib ayuu wariyaha v o eda maxamuud mascadda waraysi la yeeshay cabdirasaaq warsame hooyada dhashay oo la yidhaahdo deeqo xuseen waxaana ugu warantay dareenka arrinkaasi ku aadan waxa ay ku warcelisay dabcan dad fara badan waxay leeyihiin dhallinyaradan lasoo xiray fursad ay isku difaacaan lama siiyo oo marar fara badan dowladdii iyo waxaa lagu qasbaa in ay dembi qirtaan iyadoo mararka qaar loo goodiyo si markaasi ay ay noqoto inaan wixii isdifaacin oo kale arinta noocaasa adigu ma dareentay mase arkaysa qof walba wax si u arag laakiin aniga to be honest runta markaan sheego oo ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsado intii aniga aan arkay cunugayga inta la iga xiray wax u goodiya ma arkin faamiliga waa aragta markii qof lasoo xiro ilmaha waxaa la dhahaa lagu booriyaa you can be silent ilaa aa looyar la hadishin alama hadli kartid looyar wiilkayga lahaa looyarkaasaan la xiriiri jirnay looyarka evidensigana tusi jiray waxyaalo badan oo aan arkay baa uun ma aragtay cunugayga inuu dembigan qirto kulleed garaysay ma ahane wax foors ahoo ama maaragta xoog ahoo quwad ahoo loo adeegsaday ma jirin maadaama dembigan dembiga ugu qofka xukunkiisa uu noqdo sida ilaa iyo shan iyo toban sano waxaa dhiga maadaama hadda uu qirtay dembigan ka hooye ahaan raje intee lag ayaad ka qabtaa in loo qafiifiyo ama uu markaasi laga dhimo waxyaabihii qofkii inkiray oo kale matalan wallaahi mascadow hortu dembi kasta wuxuu leeyahay maximum sentencekiisa ama maaragtay wuxuu leeyahay xukumaadiisa qof walba dembigu uu sameeyaa lagu xukumaa wiilkayga one county oo maaragta material support ah lagu jaaj gareeyey taasna waxay dhaheen fifteen years laakiin haddana waxay ku xiran tahay jaajka jaajka markuu go-aamiyo markaa kadibna waxaa waaye looyarada labada dhinacba ayagaa maaragtay go-aanka gaara
marka rajada aad qabtahay dabcan waxay noqon doontaa mid wallaahi aniga qof islaana ahay runtii muslina ahay waxyaalo aana filanaynin kusoo baxbaxeen ilaahay subxaana watacaala iska tala saartay waxaan filayaana hadduu cunugayga runta sheegay inuusan ilaahay subxaana watacaala nagu qadinaynin wadankan aan deganahayna mascadow haddii aad runta sheegtid runtu waxyaalo badanay ka googeysaa aniga laftigayga legal systemkan ka shaqeeya oo waxaan ahay victim advocate oo maaragtay dowladda u shaqeysa maxaa keena baad is leedahay in caruurta dhallinyarada ay sida wiilkaa oo kale weliba kuwii waxbaranaya ah laga ugaarsado halkan islamarkaasina ay alqaacida ama isis ama al-shabaab ay ku biiraan ani waxaan qabaa oo waxaan aniga maskaxdayda ka keenay haddeer wax maxkamad laga sheegayna ma aha maadaama la dhagaysan doono maaragta cajaladan anigu maskaxdayda wax aan ka keenay waaye maxkamadna la igama sheegin qofna maaragtay ima dhihinoo saas uu dhahay laakiin waxa aragtidayda ay tahay mascadoo ilmaha maskaxdooda way yar tahay ilmaha markii la geeyo dugsi qur-aan oo wax loo dhigo ani waxaan qabaa inaan looga sheekaynin waxyaalaha maaragtay oo cabsi cabsida ah runta markaan sheego ilmuhu cajaladaha ay fiirsanayaan oo maanta uu dhahay cunugayga runtii wuxuu dhahay brobagandaan fiirsanayn at the same time ilmaha waxa nacam ay dhagaysanayaan ama loo sheegayo laleeyahay ilmaha tybical qur-aanka in la baro way fiicanta ani dugsi qur-aana soo dhigtay soomaaliya weligay iyo allahey ama naaraa gelay ama janaa gelaysaa liima sheegin qur-aanka saanuu u socdaa saanaa loo dhigaa kanaa loo dhigaa naloo sheegi jiray ilmaha maskaxdooda way yar tahay haddaa wax u sheegtid bareenkooda wuxuusan qaadan karin aa jira marka waxaad leedahay ilmaha oo da-yar ah in eh, dagaalo iyo jihaad iyo jannagelid iyo naar iyo arrimahaas aan loogala hadlin hadlin inaan looga sheekeynin la baro qur-aanka la baro ee, xuquuqda waalidka la baro ilmaha haddaa si u fiirisay ilmihii wuxuu dhameeyey almost labaatan jus ama qur-aankii uu laba jeer kuna noqday laakiin xuquuqdii waalidka ma yaqaano ee, naftiisii ma yaqaano waxa ma- waxaa laga yaabaa ilmihii qur-aanka inuu dhameeyey laakiin salaad buu uusan tukanin in la baro ilmaha marka ugu horeysa waxyaalaha oo maaragtay uu xuquuqda waalidka la baro diinta si fiican loo baro aan dhinac kale loo barin ani ilmahana waxaan aniga qabaa runtii ilmuhu waa fornable adult waaye ilaa ay soo gaaraan labaatan iyo shan xataa caqli ku filan ma lahan
deeqa xuseen oo ah hooyada dhashay cabdirasaaq warsame oo shalay maxkamadda minnesota la horkeenay kuna eedeysanaa dembi ah inuu doonayay in dhallinyaro soomaaliyeed kale uu ka caawiyo inay ku biiraan kooxda isis ayay taasi ahayd waxaana ay u warramaysay wariyaha v o e da ee minnesota maxamuud mascade
jimco wanaagsan galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan koow iyo toban jiro soomaaliyeed oo ka qayb galayay ciyaaraha dugsiyada dalalka carabta oo ka dhacaya magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa kulan xiise badan galabta la yeeshay dhigooda qatar kaasoo barbardhac saddex iyo saddexa kusoo dhammaaday ciyaartooydan oo ka socotay iskuulka muqdisho ayaa labadii kulan ee kulanka maanta ka horreeyay sidoo kale barbardhac min hal gool ah la galay dalalka sacuudiga iyo imaaraadka carabta haddaba si aan wax badan uga ogaano kulamadaasi iyo ciyaarihii ay da'yartani soo bandhigeen ayuu jamaal axmed cismaan qadka telefoonka ee dooxa kula xiriiray maxamed cismaan naastaro oo ah madaxa kooxda ciyaartooyda iskuulka muqdisho matalayay waxa uuna weydiiyey kulankii galabta ay qadar la yeesheen
aad waa mahadsan tahay jamaal kulanka maanta waxaa kusoo dhammaaday barbardhac saddex iyo saddex annagii waxaa dhelayna qatar Eh, gruubkan waxaan ka tirsanen sacuudiya imaaraadka iyo soomaaliya iyo qatar Eh, waxaa marka maanta sacuudiya waxaa loogu badiyey afara loogu badiyey waxaa ka badisay imaaraadka annagana waxaan kusoo baxnay badis iyo shan gool aan kusoo baxnay gruubkeebu marka waxaa laga doonaya hal koox inay kasoo baxdo saasa xalin lagu wargeliyey gruub kastaba hal hal kooxa laga doonaya marka sidaas darteed eh, waxaa soomaaliya saddex dhibcood gruubkana waxaa kasoo baxa imaaraadka Eh, sacuudiyana afar dhibcood aa la imaaday soomaaliya saddexda ciyaar ee dheshay min hal hal dhibcood bareej bareej aan la galnay marka kulanka maanta qatar aad eh, soomaaliya la ciyaartay en, saddex iyo saddexii ku dhammaatay sidee bay goolasha loo kala dheliyey Eh, annaga looga hormaray eh, goshi koowaad rigoore ahayd midii labaad waa barajeenay Ma- markii noogu horeysa waayo wadan hadda annaga burbur kasoo baxayo hadda dagaalo kasoo baxayo maanta waxaan soo bandhignay waa dadkaan la ciyaarayna waa dareemi kartaa dad oo akademiga oo la tababaro iskuulka iyo waxay haystaan dhaqaale ay haystaan maanta la tartanay annaga alxamdulilah meeshaan soo gaaro ma filinayn insha allah sanad dambana waxaan rajaynaynaa meel kasii sarreysa inaan geyno insha allah ardayda soomaaliyeed waxaan daawanayay kulamo ay ciyaareen en, wiilasha daada yar gaar ahaan kulanka imaaraadka iyo kulan kale eh, oo ay ciyaartooyda en, kooiyo toban jirada soomaaliya ay soo bandhigeen ciyaar aad wanaagsan oo gool aad qurux badanna uu ka dhaliyay mid kamid daayarta kooiyo toban jirada oo mataliyo en, imaaraadka marka maadaama laydinku wargeliyey inaad eh, gruubka hal koox un laga rabo oo ay imaaraadkuna noqotay in idinku shan gool ay soomaaliya dhaliso oo imaaraadkana laga badiyo sidaas kusoo baxdaan filaya ha imaaraadka haddii hal gool ku badin lahayd anaga inaa ka haddee badis haddaa imaaraadka waxaan kusoo bixi lahayn intay kusoo baxday ka badan inaa hal gool dheeraan aan kusoo bixi lahayn laakiin macashi- macliish eh, waxaa sacuudi iyo imaaraadka ciyaartaas xoogaa yar annaga hadda marka tuunaan ugu jiro si goolasha laiskaga dhadhali iyo afar gool macquulina nala qabay sidaasna waa ku harnay insha allah marka waxaan rajaynaynaa sanad dambe insha allah isbedel weyn inaan soo suubino sanadkaana noogu horeya insha allah Waa meeshaan soo gaarno waa la arko waa la liyaabsanya insha allah Eh, maxamed dhinaca kale jabuuti ka waran eh, eh, waa tii kulamo xiiso badan laftigooda dheelayeen oo gruubka iyaga ka soo baxeen u malaynaya ah gruubkood iyaga kusoo baxeen eh, waxay kusoo baxeen toddoba dhibcood gruubka iyaga hogaaminaya xalay waxaa dacwad kasoo gudbisay falastiin Eh, toddoba dhibcood iy- iyaga hogaaminaya marka waxaa la dhahay marka saddex qofood ee la- lasoo bartilmaamay se la dhahay da-dooda waa kawan yihiin oo koo iyo toban jir laba iyo toban jir waa kawan yihiin baaritaana la geeyey waa waxay kusoo baxday inay kawan yihiin sidaas darteed hadda waxaa loogu soo wargeliyey in dhibcii laga qaaday xitaa midka hogaaminaya yarka hogaaminaya kooxda eh, wuxuu shan gool oo hogaaminaya gool dhelinta hogaaminaya marka wixii dhibcina waxaa laga xayuubay kulli shanta gool ninka hogaaminaya isagana ma waxaa la yidhi eh, goolashaada ma jiraan dadka waaweyn Ah, ayuu waa goynayaasin waa laga xayuubiyaa waa tahay eh, maxamed markaa ma ii dhiibi karta mid kamid a ciyaartooyda een, kow iyo toban jirada een, een, iskuulka muqdisho matalayay waxaa ila jooga hadda kabtanka kooxda cusmaan salaad cabdi oo gool maanta dhaliyay gooshii horen imaaraadka ka dhaliyay waatana waa ila fadhiya Halo, asalaamu calaykum.
waalaikum salam cismaan sidee tahay Waa fiicanaan walaal.
Eh, waan ku hambalyaynayaa goolal qurux badan baad ka dhalisay kulamada inta ay socdeen ka waran eh, dareenkaagu siduu ahaa markii aad eh, kabtankan waad ahayd wadan ayaad matalaysay iskuul baad matalaysay bal ka waran dareenkaagu siduu ahaa Markii goolka aan gelinaan dareen- dareenkayga waxay noqday aasee koobka adigoo oo gool kulanka finaalka adigoo gool qurax badan males Mm.
ayaa koobkaas qaaday doontaa aniga. Mina- koobkaas ma inaan ku guulaystaa jeclaa maasha Allah ilaahay na suurto ilaahay na maada ilaahay na maadle maasha Allah Waa Waa gartay.
suurto geliyo Eh, goolka ka waran goolka imaaraadka ka dhalisay wuxuu ahaa gool cajiib badan waxa uu dhiftay aniga ayaa ii baasay kubadda dhexdeeda ayaa ka darbiyey boortiyeedu boortiyeedina inuu aas tahay umaleeyaa oo iska dhaaf booni way gashay way la ahaan weyso laftigiisa ha walaahi haye kulanka goolka maanta aad dhalisay ka waran asagana siduu ahaa kurigu maanta dhaliina bulis ayuu ahaa buliskaas maasha allah bisbadan goo ayuu noqdana waana i dhishta maasha allah Eh, marka aad joogtaan iskuulka muqdisho een, ma qaadataan tababaro banooniga ku aadan mise ceelka xaafadda ahaana isaga dhadheeshaan saasaa laidin soo xulay aniga aniga oo iskoolka ayaa qaba qaab oo koob noo isticmaalay iyo wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada ayaa koobka noo aasaastay waxaa la koobkii kooxdii koobka qaad iskuulka koobka qaado ayaa aa, tartankaas ka qayb galaya iskuulkaas aniga guuleysanay anigana hadda maasha allah heerkan ayaa taageynani soomaalina waxay dhigeed kuma qoysto laga dhahay maasha allah haddana guula u suugeen cismaan aad iyo aad u mahadsan tahay guul wanaagsan oo kuu rajaynayo mustaqbal fiican waadna leedahay halkaa ka sii wad insha allah insha allah kaasi waxa uu ahaa cismaan salaad kabtanka kooxda iskuulka muqdisho oo markaasi ka ciyaaraya dalka qatar koobka ka socda ee koo iyo toban jirada dalalka carabta jamaal axmed cismaan ayuu u waramayay waxaase ka horeeyey oo uu wareysanayay maxamed cismaan naaster oo ah madaxa kooxda ciyaartooyda
dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay sagaal sano guuradii kasoo wareegatay markii la furay idaacadda v o a qaybtada afka soomaaliga aragtida ay dadweynuhu ka qabaan iyo sidoo kale maamulka idaacadda oo ka jawaabaya su-aalahaasi ayaan idiin soo gudbinaynaa
kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda v o a laanta af soomaaliga maanta ayay sagaal sano jirsatay isbeddelladii ay idaacaddu soo martay waxyaabaha u qorshaysan xilliga dhow hambalyo iyo talooyin ay noo soo direen qaar ka mid a dhegaystayaasheenna ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa mar kale iyo faaqidaadda toddobaad markii ugu horreysay idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga waxa ay howlgashay labiyo tobankii diseembar kuniyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii waxaanay hawada ku jirtay ilaa bishii meey ee kuniyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii laga soo bilaabo markii v o a soomaali dib loo furay waxaa maanta u go-ay sanadkii sagaalaad laba iyo tobankii februaayo labada kun iyo toddobadii ayuuna ahaa waqtigii ay soo rogaal celisay waxaa bahda v o da soomaaliga oo uu matelayo madaxa laanta cabdiraxmaan yebarow ay hambalyada iyo farxadda la wadaagayaan dhagaystayaasheeda oo qayb weyn ka ah horumarka ay idaacaddu ku tallaabsatay waxaa v o da laga dhagaystaa guud ahaan caalamka iyadoo la adeegsanayo aalado kala duwan waxaa hambalyada qayb ka ah dhagaystayaal kumanaan ah oo ku nool afrika iyo bariga dhexe kuwaasoo idaacadda afarta xilli ay hawada soo gashaba ka dhagaysta kana akhrista tv-ga gaar ahaan dayaxa carabsaadka waana warbaahinta keliya ee af soomaali ku hadasha ee satalaadkaasi lagala socdo magaalada muqdisho waxaa idaacadda v o a sii daaya afarta xilli ay maalin walba hawada soo gasho idaacado f m oo ku dhow toban haddii aanayba ka badnayn taasoo saamaxda in dhagaystayaasha ugu badani ay baahinta v o edu gaadho magaalada nairobi waxaa ku dhaqan tobannaan kun oo soomaali ah oo isugu jira degaan iyo qaxooti dadkaasi waxaa ka mid a in badan oo si toosa ugu xidhan idaacadda v o e da wariyaheenna nairobi maryan maxamuud barre ayaa qaar ka mid a dadkaasi weydiisay sida ay sagaal sano kadib u arkaan barnaamijyada idaacadda iyo waxa ay ku talinayaan maxamed maxamuud cali suuq oo si gooniya u xiiseeya dooda gaaban iyo faaqidaada toddobaadka isagoo dhanka kalena ku taliyey in casharo diiniya lagu soo daro idaacadda c o a waxyaalo badanna way qabatay sagaalkii sanay shaqaynaysay waxyaalana ha laga daayo waa dhihi lahay horta waxyaalaha lagu soo daro aan dhihi lahay waa in lagu soo daro qayb diin oo diinta ka hadlaysa waa in lagu soo daro barnaamijka aan si gooniya u xiiseeya waa laba barnaamij wey kan la yidhaah dooda gaaban iyo kan la yidhaaho ma garanaysa ee jimcada baxa ha kan jimcada baxa laakiin waxaan leeyahay ha laga daayo afarnimo istaageersan in la keeno haddii kale waxay noqonaysaa maaragtay ma garanaysa nin dooran doorta ha u dhahdeen bay noqona waa dad iska soo horjeeda waa in la keeno iyadana waa jeclaan laha waa barnaamij waxyaalaha ta- markaas taagan iyo toddobaadkaa wixii taagan bay ka hadlaan oo waa barnaamij waaqiciga la socda magarad dhegaystayaasheena kenya waxaa ka mid a madaxda wadanka kenya ee soomaalida maxamed faarax sheediya oo ka mid a baarlamaanka kenya ayaa bogaadiyey kaalinta warbaahineed ee v o a soomaali horta waxaan nii hambalyanhayaa idaacada v o a oo waktigeeda soomaali maaragtay iyo bulshada soomaali ku jirto adduunweyneha kulli caalamka oo wixii soomaaliya ka jiray adduunweyneha kulli uu maaragtay u bandhigtay v o a waxaan dhihi rabaa waa idaacad oo madax bannaan ah oo meel kastaba laga maqlaa warkooda iyo meesha joogto faa'iidadeeda waa- waa- waan dareennay soomaali wakti dheer yaa wadanku burburnaa marka v o a shaqo xoog le waxay qabatay inay soomaalida maaragtay isku keento fikradooda isku keento idaacada ugu hore la dhegeysan jiray b b c iyo keliya ahayd marka v o a markay soo gashay waa faa'iido badan baa laga gaaro oo wixii adduunweynaha ka jiro ama soomaalida si maaragtay burburka looga bixin lahaa bay maaragtay iyay ka hadlaysa washington ama maraykanka waa wadan hormare waa wadan maraykanna waxay ku horumarsay fikradda madax banaanka ah v o ana waxay keentay fikraddoodan oo madax banaan ah inay soomaali meeja jirtoba maaragtay nin kastaba fikraddiisa u dhiibto marka waxaan leeyahay hambalyo v o a hambalyo waxaan sugayaa inay programmation muddada maaragtay ee ee dabeesha ku jirtiin inaa ku kordhisiin oo wakti wakti badan dadka hasiisiin habeenkii iyo salaadii iyo niska dambe iyo iyo meelaha shan kordha arkii la dhegeysto v o a marwa caashe axmed cabdalla waxay ka mid tahay siyaasiyiinta caanka ee soomaaliyeed sidee ayay caasha u aragtaa idaacadda v o a soomaali barnaamijyada ay xiisaysana waa kuwee Een, run ahaantii haa waana ka qayb qaadan jiray barnaamijyadeeda oo from the beginning markii la la aasaasayna waan ka warqabay dad badan oo aan aqaano oo wariyayaal ah oo aad iyo aad u fiicanna way ka shaqaynayeen waana ka shaqeeyaan hadda waa idaacad runtii lagu tashan karo wax badan oo wanaagsanna shacabka soomaaliyeed run ahaantii u baahisa aad bay interesting u yihiin dhinaca siyaasada dhinaca wacyigelinta dhinaca maaragtay dhinac kasta xagga nabadaynta waxaan aad u dhegaystaa een, ee, wicitaanka dhegaystaha barnaamijka la yidhaahdo ay soo marmar iyo falanqaynta la- labadaba aad baan u dhegaystaa marka run ahaantii aad bay u tahay maaragtay een, ee, dadka soomaalida wuxuu ku taallaa interest badan dadku siiyaan ay sugaan dooda gaaban inkastoo aan wax badan ka qayb qaatay with yaasiin een, een, maxaa la yaasiin wardheere adigana mar aad samayn jirtay maryan ruun run ahaantii aad buu u yahay cajaayib waa dood yaroo kedisa laakiin runtii aad iyo aad mashhur u leh oo oo maaragtay ka mar walba ka tur- ka turjunta dareenka dadka soomaaliyeed ama xagga siyaasadda ama xagga wacyigelinta ama xagga xitaa sometimes marmar xagga dhaqaalaha iyadoo looga hadlayo badan waan arkay maxamed cabdiraxmaan cali waa dhegaysta si gaara u xiiseeya barnaamijyada heesaha iyo salaamaha iyo weliba kan hidaha iyo dhaqanka ay idaajaha u daadihiyo horjoogayaasha v o a ayuu ka codsaday in barnaamijyadaasi wakhtiga loo kordhiyo oo la ballaariyo aadaan u dhegaystaa waxaan dhegaystaa tan ee galabti ilaa iyo tan ee fiid fiidki wallahi v o a waxaa weeye warbixinta adduunka o dhan anaa oo breaking newska ah iyo barnaamijyada ay soo geliyaan oo kale sida ee, barnaamijyada ee, dacmushtirka waxyaalaha aad usoo taageera maaragtay ee, nolosha biniaadanka wallahi v o a da waxaa weeye in lagu soo kordhiyo macnaha heesaha iyo barnaamijka hidiyaha dhaqanka maaragtay in ay barnaamijkaas in lasii badiyo sida af soomaaliga lagu baran lahaa in la bilaareen jeclaan lahaa wallaahi v o a da waxaa weeye dhambarnaan waa in hambaliyeynayaa shaqada wadaan lasii bilaariyo wararkana macnaha soomaalida aad usii gaarsiiyo maryan maxamuud bare v o a nairobi magaalada hargeysa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay ku sugan yihiin dhegaystayaasha ugu badan ee v o a waxaanu idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan sida shacabka magaaladaasi ay u arkaan barnaamijyada iyo wararka ay idaacaddu tabiso hase yeeshee marka hore aanu dhegaysanno aragtida xukuumadda somalilan ee v o a waraysigan waxa inala socodsiinaya wariyaheenna hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac cabdilaahi aadan cumar oo ku magac dheer wayib waa saxafi rog cadaayo muddo dheerna bahda warbaahinta kasoo shaqaynayay qoraacaanana ka ah dhulka soomaalidu degto islamarkaana haatan ah la taliyaha wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan haddaan ugu horeynba cabdillahi saasha ugu horeysa ku weydiiyo ka somalilan ahaan seed u aragtaan idaacaddii hadda way sagaal jirsanaysaa hadda maxay muddadaas sagaalka sanadooda ee dadka dee warbaahinta muddada kasoo shaqaynaya sida gaarkaana isha ugu hayaa tahay mas-uul dowladda somalilan ka tirsanna waa tahay maxay intaa ku wanaagsanayd se maxay ku dhaliilanta in wax laga bedelo u baahnay aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdixakiim runtii horta maxaan ku dhahdaa imika waxaad moodaa idaacada idaacadda v o da inay horta gees u wada janjeeraan oo ay maxaan ku dhahdaa dhinac u wada shaqeeyaan oo ay dowladda soomaaliya ka jirtay federaalka la sheego inay u wada shaqeeyaan kulligood ayaad moodaa ee aanay inta kale ee soomaalida ah aanay dhex u ahayn markaad dhegaysato eed eegto eed miisaanto bal marka ay wax ka sheegayaan puntland oo kale weligood iyo allahood ma faragashadaan adhono inay ka baqaaniyeen kale oo malaha dee xarig iyo waxbay ka baqaaniyo si kaloo loo khaarijiyay iyo waxa laakiin marka ay arrimaha somaliland ka hadlayaan waxa weeye ma aha wax fairnessa ma sameeyaan markaad eegto masalan doodoo kale oo ay inta badan sameeyaan afar qof bay u yeedhayaan hal ninoo somaliland ay dhex dhigayaan amba hal gabadhoo somaliland waa anfeerde waxa weeye mararka qaarna iyagoo waxbaba weydiin ayay maxaan ku dhahdaa nin garoowa jooga war ka qaataan iyagoo ka warramaya laascaanood arrintaasna dee gaf bay ku tahay moogta somaliland waxyaabo badan bay ka tirsanaysaa dee arrintaasna waa waxyaabaha moogtahay waa ma fiicna kolleyba dee waxa weeyaan meel cid kastaba cid bay ku xidhan tahay oo masalan dee haddii ay warfaafin tahay waxay ku xiran tahay de wasaaradda warfaafinta inay wax weydiiyaan bay ahayd oo war waxaasaan doona inaan qabanay saaysaa ilaa cidda kama horjoogto somaliland waa meel dimuqraatiya miidiyaheeda waa laogaya say wax u qoraan say wax u sheegaan marka laakiin haddana kolleyba waxaa looga baahan yahay qofku inuu sameeyo isbarbardhig oo uu wax walba dhinaca kale ka eego
geesta kale markaad eegto dhinacaas waa dhinacii aragtidii dhinaca negativeka markii dhinaca kale eegno maxay ku wanaagsantay intaasay ay idaacaddu ku kobacday muddadaasi haddaad eegto anigu horta dhinaca entertainmentka aad baan ugu jeclahay oo ku fiicantay oo amadaalada aad ba ugu wanaagsantay maxaan ku dhahdaa wararka laftiisa ma xuma oo marka iminka la eego waxaa dad badan ba imika waxa aaminsan yihin xoogaa b b c da yara ay ka yara moodo inay ka yara horumartay moojiba xagga waktiga inay tahay oo masalan warkii awal ay shanta markay b b c d doxsoonto afartay tan sheegaysa markaa dee soomaalida waxay tiraa war la qabaxaysa malo de warkii waa lasii sheegay therefore markaad iyada afarta dhegaysato dee markaa mar kale uma baahin habeenkiina way ka horreynaysaayoo wixii kale cusub iyo habeenkiina uga horreynaysaa marka waxay la tahay inay sidaa tahay sida ay xogaaga maaragtay dadka badan ay iminka u heshatay u kasbatay ay tahay saas waayo maxaad soo jeedin lahayd imanka tusaale ahaan oo kale somaliland idaacaddu xidhiidh bay la leedahay hadda warbixinaa inta badan lagala soo xidhiidhaa warar baa lagala soo xidhiidhaa waraysiyaa laga qaadaa somaliland dhacdooyinka ka dhacaya ayaa la tabiya ama bulshada loo loo gudbiya intaasi xidhiidh baa dhex mara idaacadda hadday noqoto xarun ay ku leedahay iyo weliba xidhiidhada kala duwan maxaas leedahay way habbooneed in lagu soo kordhiyo ama xidhiidhada markaynu ka hadlayna ama wax laga bedelo horta anu waxaan jeclahay inay horta intii hore in laskaga soo dhawaado v o da oo ay v o duna ay somaliland u cadaalad samayso oo dhinaca warka ah oo ay maaragtay dee shuruucdii saxaafaddu ay lahayd ay dee iyadoo eegaysa anay ka tallaabsan oo dee aynu isla wada garanayno dee marka qofku masalan uu dhinaca qura inuu wax ka qaataa dee waa iska ma fiicna moogtahay marka uu cid dood dhex gelinayana dee waxaa loo baahanya doodaas inay noqoto mid isku miisaaman xataa marka xagga shakhsiyaadka aad ka eegto iyo xagga tirada markaad ka eegtaba waxaa loo baahanya in la miisaamo marka runtii de wararkana hal markay war qaadanaysana inaanay ka qaadan de maxaan ku dhaha garoowe markay somaliland ka hadlaysay ila somaliland eeg xuduuda iyay leedahay aduu haddii iyagu hadday doona haba ku sheegaan inay sheegato laakiin waxa weye xuduudaha iyadoo ay leedahay ee dee maxaan ku dhahdaa ay ay iyadu xukunto ay ka taliso dee ma aha inay meel kale ka wareystaan marka waxyaabaha cabashooyinka keenay ee somaliland ay maaragtay inta badan kaga cawataa v o da ayaa waxyaabahaas iyadana waxaa u fiican inay dadka reer somaliland kasbatee inay iska sii fogeysaa uma fiicna cabdulaahi aadan cumar wayab ayuu ahaa oo cabdixakiin maxamuud shirwac hargeysa ugu waramayey idaacaddu waxa ay tabisaa barnaamijyo kala duwan oo qaabab kala gedisan loo dhigo waxaa ka mid a faaqidaadda dooda gaaban wicitaanka dhegaystaha iyo barnaamijka dhakhtarka weydihi oo dhammaantood ah kuwo ay dadweynuhu qayb ka yihiin codkoodana ku gudbiyaan waryaheenna barkhad maxamuud kaariye ayaa qaar ka mid a dhegaystayaasha v o a ee magaalada hargeysa la sheekaystay warbixintanna inoo soo diray tan iyo markii la aasaasay laanta afka soomaaliga ee v o w waxaa dhegaystayaasha ku xidhan ay kala socdeen barnaamijyo kala duwan kuwaasoo qaarkood toddobaadla yihiin qaarkoodna maalin leh barnaamijyada faaqidaadta toddobaadka dhakhtarka weydii dooda gaaban iyo wicitaanka dhegaystaha ayaa barnaamijyadaasi ka mid ah siyaabo kala duwan ayay dadweynuhu arkaan barnaamijyadaasi axmed cabdilaahi waxa uu ka mid yahay dhegaystayaasha ku xidhan idaacadda v o w waxa uu ka hadlayaa barnaamijyada uu inta badan dhegaysta iyo aragtida uu ka qabo horta waad waad mahadsantahay marka hore adiga iyo fiya waad waad mahadsantihiin badanaa idaacaddan weliba waa wakhtiyada dadkaan qaylin baan ku jiraayo waxay ii soo gashaa wakhtiyada aan iska haysta waqt jaaniska aad baan ula socdaa waana ka helaa barnaamijyadeedu aad u wanaagsan yihiin oo kan caafimaadka horta waa ka ugu muhiimsan oo waxaa laga helaabaa qofkii bukay baa helaya si isagu laftigiisu dawadiisii u doontaba oo inta dhakhtarka la weydiiyo xanuunkiisii laga la weydiinayo isna dhakhtarkii ka jawaabayo oo wixii la qaadanayo uu sheegaya isagoon dhakhtar batigin bu iska daweeya aniga laftigaygaa dhakhtar iskaga daweey taa tan kale dadweynahan mid kula talin lahay horta barnaamijyadan loo soo diyaarinayo inay dadku fahmaan oo waxa looga jeedo iyo macnaha qofkan loo soo fadhiisin nin mas-uula loo soo fadhiisinaya waa kan wicitaanka ee inta mas-uul la soo fadhiisay wax la weydiinayo ee su-aalaha la weydiinayo in dadku hadday iskaraameyn waayaanna dee karaame ma jiraysay ka dhigan tahay in adiga lagu karaameeyo qof inaad karaamayso ayay muhiimad ku jirtaa marka in kan mas-uulkee lasoo weydiiyey ay dadku u fahmaan in la weydiinayo wixii dadku u baahnaayeen waxaad nooga qabatay halkeedna gaadhsiisay halkeedna la damacsantahay inaadna gaadhsiiso inay sidaa u fahmaan laakiin aanay u arag in ninkan weerar lagu yahayo ay weydiiyaan su-aala aan loo baahnayn geesta kale wardacawil sidoo kale waxay ka mid tahay dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ee la socda barnaamijyada v o a waxay cabiraysaa aragtideeda la xidhiidha barnaamijyadaasi iyo waxay la tahay in lagu kordhiyo marka ugu horeysa barnaamijyo aada u fiican bay v o edu qabataa oo kamida kuwa aad sheegtay inta badan kuwa aan xiiseeyo waxaa kamida barnaamijyada dooda gaaban iyo dakhtarka wax weydii markaan eego dhinaca ka dooda gaaban oon anigu aada u xiiseeyo waktiga unbaan oran lahaa waktigoo aada u kooban doodii oo la xiiseynayo baa one point iyadoo aadan sidii u xiiseynaysay bay hal mar ku go-aysaa kaa dooda gaaban oo kale in waktigeeda haddii yar kordhin karaan macquul tahay la kordhiyo wadiicda lagu soo qaato laftarkooda way iska fiican yihiin anigu intaan dhegaystay qaar iyo qanciyaa way ku jiraan waxa ugu badanee dadkeenan haddaan inaku nahay soomaalida aan u baahan nahayna waxa weeyaan in arrimihii bulshada laga hadla inta ugu badan kaasaan xooga ay saar odhan lahaa qolooyinkan qolinkiina v o eda inay xooga saaraanka arrimaha bulshada oo bulshadu wax badan si ay u kala faa'iidayso si aan qof aan waxaan ogeyn oon la soconin markuu doodaa dhagaysto uu in yar uga faa'iido uu intii isaguna in kale usii gudbin karo saasaan oran lahaa ka dhakhtarka wax weydii laftarkiis waqtiguu ku kooban yahin laakiin wax macquula laga faa'iidaystayo su-aalo badan oo bulsho badan u baahnayd baa qof soo weydiinayaasa intii dambana ka daba dhegeysanaysa ka faa'iidaysa waxaan jeclaan lahaa dhakhaatiirta xagga indhaha oo kale caruurta waxyaabaha dadkan inteena soomaalideena inta ugu badan uur ku jirtay ka cabataa magaas iyo waxaas in kuwaana lagu daro aad baan u soo dhaweynaya barnaamijyadan waan ku faraxsannahay v o eda huda cali xasan waa gabadh dhalinyaro ah in badanna ardayada ahayd waxay ka sheekaynaysaa siday isku barteen iyada iyo barnaamijka dooda gaaban ee ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan runtii odhan lahaa waxaan ugu dhegeysi badannahay barnaamijka dooda gaaban oo runtii lagaga hadlo inta badan mawaadiic waqtiga taagan ama xaadir ah ama xasaasiyaba oo runtii soo jiidasho gaara isagu leh wax taagan laga hadlayo ama wax xiisale laga hadlayo ama arrin muuqato runtii dhegeysiga dadweynaha soo jiidata lagu falanqeeyo runtiina waa ka ugu badaneen idaacadda dhegeysan jiray baan filayaa waqtiyada aan ku socdo jaamacadaha oo kale aan tegayo oo kale anagoo baska saaran ay soo galaan oo laysku qabaqabsan jiray noodaan dhegeysana iyo iyo waa la dhaafinayaa runtii barnaamijkaas aad aad ii xiise geliya isagoo runtii anigu arday baan ahaa in badan marka barnaamijkaas oo kale wuxuu ku dhici jiray waqtiyo ardaydu jaamacadaha ku socdaan oo la degdegayo la cararayo oo runtii wuu nagu yaraa waqti ka yara habboon oo kale baan runtii rajayn lahaa in lagu bedelo ama subax hore oo kale waqtiga shaqada intaan la gelin oo kale waqtiyada qofku freshka si fiican maskaxdiisu usoo jiidan karto intaasoo keliya maaha ee barnaamijyada kale ee ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa inta badan dadweynaha ku xidhani u arkaan kuwo ka turjumaya baahida ay qabaan halka qaar kalena ay qabaan aragtitaa ka duwan oo ay ka mid tahay in wakhtiyada barnaamijyada qaarkood la kordhiyo ama qaarkood mawduucyada qaar loo xulo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo muqdisho idinkaga imanaya waxaanan u gaar yeelnay munaasabadda xuska sagaal guurada laanta af soomaaliga ee v o a oo maanta ay sagaal sanno u buuxsantay shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso waxa ay madaxda iyo wariyayaasha laanta af soomaaliga ee v o a la wadaagayaan dabaaldega iyagoo hambalyada munaasabadda dhankooda ka soo tabinaya si la mida sida goobaha kalena waxa ay v o a weydiinaysaa horumarka ka sakow in ay jiraan dhaliilo ay jecel yihiin in meesha laga saaro amaba waxyaabo ay isleeyihiin way habboonaan lahayd in la soo kordhiyo faadumo yaasiin jaamac ayaa dhegaystayaasheenna boosaaso qaarkood la kulantay bismillahi raxmaan raxiim waxaa la dhahaa yaasiin xaaji cabdulaahi beeldaaje oo boosaaso degan horta dhammaan shaqaalaha iyo v o eda iyo madaxda waa u tahneedinaya waxaan leeyahay eh, san- sanad gure wanaagsan daacadda v o eda waxay daacad kusoo biirtay la- daacadda ku hadla afka soomaaliga aad baanan ugu hambalyeynayaa aad bayna waxtar badan u samaysay intii ay jirtay barnaamijada ka baxay iyo magaranaysa waxyaabaha ay soo kordhisay iyo sida loo dhegeysto iyo wakhtiga la dhegeysto intuba waa waxay ahaayeen wakhti ku habboon iyo yacni barnaamijyo ku habboon oo ay soo deyso oo aada looga faa'iidaystay Eh, aniguna waa ka mid ahay dhegeysaasha ku xiran ilaa iyo wakhti badan yaasiin maxaad ku dari lahayd barnaamijyada v o a ka baxa mase jiraan kuwo aad isleedahay kuwo kale lagu bedelo ha ee waxaan jeclaan lahaa barnaamijka baxaa jimcaha oo falaqaynta iyo dooda oo kaleeto ee barnaamijka islaamka oo isku isku dhow dhow in ee, la- mid looga faa'iidaysto waqti kale wax kale looga faa'iidaysto maadaama isku wax laga hadlay falaqaynta oo kale barnaam baa laga hadlaa waqti wax- war waxaa dhacay ama arrin dhacday ama arrin taagan ee, doodana isla arrintaas lagu qabtaa marka waxaan jeclaan lahaa in ee, programmaad waqtigu maadaama qaali yahay in waqtigaas kaloo haray wax kale ama barnaam kale oo markaa taagan ood ka faa'iidaysan lahaayeen laga faa'iidaysto maxamed faarac ciise gaashaan ku magac dheer horta marka ugu horraysa munaasabaddan faadumo inoo ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan hambalyo diiran u diro dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka voice of america iyo shaqaalaha ka shaqeeya meel kastoo ay joogaan wariyayaal ha noqdeen ama maamul iyo madax ha noqdeen waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqo ku gaara anigu waa dhagaystaa voice of america ima dhaafto inta badan laakiin waxaa iska jira barnaamijyo badan oo muxuu ahaye yani aad leedahay waa laga sii hagaajin kari lahaa sidaas way jiraan maxaa ka mid ah Ee, waxaa ka mida masalan barnaamijkan ee, dooda gaaban oo laba qof lagu weesho waa fiican tahay dooda laakiin dadka la keenayo heerkooda iyo aqoontooda iyo shakhsiyanimadooda waxaa la rabaa qof weyn oo miisaan leh oo bulshadu wax ka dhegaysan kadho waxaana aqoon u leh uu sheegayo inay noqoto qofkii qof aan laba garanayno sanya sumadla ah haddii la keeno wax dhegaysanaya wax bulshada uu kordhinayo midna ma laha ama barnaamijka dad culaysao waslina mar walba keena ama haddii kale iska tirtira habka wariyaashu ay waraysyada u qaadaan ama ay eh, barnaamijyada u jeediyaan soo aragtaa barnaamijkaas muxuu ahaayey ee, ma xuma wariyaashu dad badanoo waayaaraga bay leeyihiin qaar muxuu ahaayey iska ee, ah ee, waxyaalo is- iska hoose oo bilowda belti ka hadlaana waa iska jiri jireen qaarkood hadda laga eriyey meesha waa jireen laakiin dadka hadda jooga runtii dadaan dhaliilayo maaha aad bay u fiican yihiin wiilal iyo gabdhaba aniga waxaa la yidhahaa cabdirasaaq awal axmed suufina waan ku magacdheerahay aan horta marka hore ee dhammaan waa idin salaamaya intaad tira ka tihiin cabdiraxmaan yabarow shaqaalaha ee tuftarayaasha meel kastoo aad joogtaan soomaaliya iyo dibaddaba waa idin salaamaya salaan kadib waxaan leeyahay wallaahi waxaan u arkaa inta ay jirtay inay bulshada wax u qabatay aadna waan u dhegaysan jiray oo v oda baa soo gashay raadiyaha inoo keena ama idaacadda ama dhalada ina geey ayaan dhihi jiray ma garatay Een, waana laga yaabaa dee si kasta oo qofka u dadaalo in wax dhaliila yimaadaan laakiin aniga xaggayga wax hadda aan v o a ku dhaliilo ma garanayo laakiin inaan wacyigelin ku sameeyo idhaahdo dadaal sameeya oo bulshadana u cadaalad fala oo barnaamijyo kale oo waxaan dhihi lahaa sida majaajilooyinka iyo waxyaalaha dhaqankaa iyo ku kordhiya barnaamijyada aad samaysaan oo soo daysaan macnaha waxaa jira ereyo googoosahoo dhaqana iyo waxyaala yaryar oo kooban oo muddo yar ku bixi kara oo dadka aad ugu macaan ilaa annagu maraykan maahina soomaali baan nahay mogtahay heesta ay ku soo gasho v o a waxaan dhihi lahaa inta la bedelo iyadoo soomaaliyaysan waxaan kaleeto intaa ku daraya anugu abwaan baanahay abwaaniintu waxay ka mid yihiin saxaafadda qayb ka mida weeye dhowr kelmadood oo gabaya hal ku daray oo aan badnayn iyagoo u dhexeeyo bulshadu dhex ku hirataaye dhalashiya ma eegaan nimay dhaxal wadaagaane dheef iyo hunguri laguma sabo dhuuni iyo soore waa garsoorayaal labada dhinac dheegna aan xigine markay taladu dhiiriga gashay dhaab ka bixiyaane nin kastaba ha dhamo ee iyagu waa u dhididaane afartaa dhammeeye waxaan dhinac ka raacsiiyey dhuguf laguma aamino hadduu dhaanku yahay guule hadday dhooban tahay ceelka waa loo dhaqsanayaayoo dhooma haddaan loo xadadin dheelli wow haliso dhabaakiyo waxaa loo diraa doobki dhaabane eh dhalandhoolka maanta waxay dhigadka jiirtaaba goortuu hogaamada dhifsado dhoocilkuna daalo waa maraaxil lagu dhexo halkay kaga dhigayaane nin dhammaysta iyo caaqil baa soo dhadhaansadahe dhibicna kama ridaan haamihii dhumucda weynaaye loomana hor dhigo awrkii aan socodka dheerayna nin kastoo xildhibo waa sidii dhaanshow oo kale ah nin kastoo xildhibo waa sidii dhaanshow oo kale ah
wasiirka warfaafinta maamul goboleedka galmudug maxamuud aadan cismaan masagawaa ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda sagaal guurada soo laabashadii qaybta af soomaaliga ee v o a la wadaagay maamulka iyo wariyayaasha idaacadda waxaana u waramay weriye cabdiwaaxid macalin isaaq oo gaalkacyo nooga soo warama
v o e da waa idin salaamaya marka hore magacayga iyo magaca galmudugna waxaan idinkugu hambalyaynayaa sanad guurada sagaalaad ee ka soo wareegtay aasaaska laanta afka soomaaliga v o a runtii v o a waa warbaahin aada casri u ah kana howlgasha caalamkao dhan oo si international level loo dhegeysto annagu galmudug ahaan waa soo dhaweynaynaa waayo waxaa noo jooga weriye oo ay haddaba adiga suurtagal kuu tahay inaad aragtideenna iyo codkeenna aad ku biiriso barnaamijka dabaaldega sanad guurada sagaalaad ee v o a da laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinku sii boorin lahaa in intaas laga sii badiyo oo fadhiyo badan la gaarsiiyo oo galmudug oo kaleetood hadda meesha hal weriye uu nooga joogo in station dhan laga sameeyo adigoo galmudug nala jooga iyo inta daafaha caalamka joogta iyo xarunta weyn ee dalka maraykanka ku taala intaan garanan karno iyo intaanan garan karinba waa idin salaamayna waana idin hambalyanaynaa magacayga iyo magaca galmudug ayaana idinkugu hambalyanaya abwaan maxamuud cabdulaahi ciise singub ayaa aragtidiisa la xidhiidha v o a iyo waxa ay soo kordhisay kasakow waxa uu soo jeedinayaa talooyin kala duwan oo intooda badani ay la xidhiidhaan barnaamijyada ay tabiso mar uu beledweyne booqday abwaanku ayuu u waramay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane wax badan baad samayseen oo weliba warar faahfaahsan oo kuwa kale ka fara badan oo aad aada u mooda inay u fiican yihiin wariyaasheedu boqol kiiba boqol waayo way waxay ahayd abuurkeedu da-deedu way yarayd af soomaaligan v o edu maantana iyadaa ugu horreysaan odhan karaa maanta iyadaa ugu horreysaan odhan karaa waayo kolkii waxay warantaa hadday u yarta hal saac waad ka boganaysaa waan idinku mahadinaynaa waa isxilqaanteen waxaan qabaa dalka maanta siduu soo gaadhay inay warfaafin iyo tahay diyaaradahan dadku leeyahay adeega iyo xawaaladaha intaasaanu qabaa inay ku simeen maanta nabadda timaada dadka inay ku simeen ayaan qabaa
wararka ay gudbiso v o e da ka sokow ma isleedahay soomaaliya wax badan ayay ku kordhisay oo aanan hore dadka aynan u heli karin
aada iyo aad mid waxaa weeye innagu waxaynu dhegaysan jirnay b b c laba xaalo labadaba oo hada waa dowladda ugu weyn ayay ka furan tahay oo dee tixgelin bay leedahay oo dee hadalka qofka dowladda ugu weyn kolka hadasho waxaa waxaa loo qaataa inuu wax macquula yahay waxaa kaloo joogtaan dal fog oo dee yurubtan aynu isku dhownahay iyo ma waxaa laga soo tuurayaa dhul fog baa laga soo tuuraya waxaa kale oo ay samaysay dadaal badan oo waxaan u malayn dunida meel ayna joogin inay yar tahay markaa waxay kordhisay waxyaalo fara badan fara badan fara badan fara badan xoghayn badan bay samaysay warar badan bay samaysay meelo badan oo la ogeyn bay gacantogyaalaysa waxyaalo badan oo baraarugaa la sameeyey m v o a waxaa weeye maaragtay waxay xisaaban tahay inay qeyb weyn ka qaateen ummadda soomaaliyeed kabideedii inay qeyb weyn ka qaateen wax dhaliilana waxaan ku hayaa dooda gaaban dhaliishaan ku hayaa waxaa weeye weli laba ruux oo tiraa fikraddaasaan raacsanahay may soo gelin deedna waxaad kalkaa ka dheexanaysaa kolkuu mid waliba hadlo waxaad ka dheexanaysaa inuu qoladiisa u hadlay anigu taa keliyaan dhalleel ku arkay dooda gaaban waxaanan kale oon ku tari lahaa brofesor hebesha iska daaya d دكتور هبل iyo aqoon-yahan hebel iyo ma qabo qof- qofka magaciisaa loogu yeedhaa waayo waxa weeye een, qofkii haddii la yidhaha baawar weyn la siiyo baawar weyn haddii la siiyo waa dhibaato weyn marka waxa weeye dooda gaaban waxaan odhan lahaa si u yar bedela wax talo ah oo aad u jeedinayso maamulka iyo shaqaalaha v o a oo barnaamijyada ay wadaan in wax laga bedelo ama wax lagu kordhiyo horta inaan dhaliilaa waa khalad oo waayo meel madhan bay ka soo bilaabeen meel fogna way marayaan horta waan dhiiri gelinayaa waxaan ku dhiiri gelinayaa inay ka qaateen jabkii soomaaliya kabiddeeda ay dhaqaaqaysa inay wax weyn ka qaateen dadku dee ma wada eh, eh, ma wada heli karo janska magaariga laakiin nin waliba reediyo wuu qaataa wuxuu la socdaa waxbaa marka kolka af ingiriiska lagu hadlayo ama carabiga lagu hadlayo ama faransiiska lagu hadlayo anagu ma naqaano marka dee kolkay v o a ay ku hadasho een, iyadoo maraykan joogta dee af soomaali ku hadasho een, dadka way kaa xigaan kale kale waxaan ku ammaanayaa sida dhaqsaha badan ay dareenkeedu yani u gaadheen adduunka waxaa kale oo dhalishaydu tahay een, ha nagu kibrinina jaamicii aan waxba noo qabanayn waxba nooma qabto aqoon-yahanka waxba nooma qabto wuuna kala tuuraa wuxuu maqnaa soddon sano waxbuu iskaga soo dhiganayaa ma iska joogayaaba nama yaqaan waxaanu ka xanaaqna ma yaqaan saanu u wada doodna ma yaqaan arqabada ma yaqaan habaryar ma yaqaan abti ma yaqaan inaabti ma yaqaan degaan ma yaqaan wuu imanayaa tacliim baan wataa buu leeyahy taa dhaliishada waxaan odhan lahaa si kale uma dhaliileene ninku darajadiisa ha wato waxaa kaloo beledweyne hambalyo iyo talooyinba ka soo diray bashiir xuseen dhoorre oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada beledweyne waxaana xiga maxamed cismaan makaraan oo maamule ka ah idaacadda hiiraan weyn oo v o da sii baahisa marka hore waxaan u hambalaynayaa sagaal sano guuradii ee v o a ay ku soo laabatay laanteeda af soomaaliga hawada waxaan aniga aad ahaan uga warqabaa anoo ka mid a maamulka gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxyaabaha ay howlaha ay u qabato v o a da ummadda amaba habka een, saxaafadeed ay u gudbiso waxyaabaha ku saabsan siyaasadda amaba wacyiga jira amaba waxaa kaloon dhihi karnaa wacyigelinta ay dadka xataa ay gaarsiiso waa midaan aad iyo aad u riyaaqnay waxyaabaha kaleeto oo aan ogsoonahay waxaan ogsoonahay dadka populationka hadda adduunyada dhalinyarada boqolkiiba waxaa la yihahda waa toddobaatan sida soomaalida la sheego xataa barnaamijkaas gaarka ay ku soo kordhisay ee toddobada saaci barka oo ah barnaamijka dhalinyarada ayadoo laftigeeda waxay siinaysaa dhiirigelin iyo wacyigelin dhalinyarada oo ah jiilkii dambe ama dadkii maarata mustaqbalkan dalkan wax u noqon lahaa ummaddan kaletana inay ila qabtaan jeclahay in la yidhahdo un soomaalidu ay tirahdo v o a da waa sheegtay oo wararkeeda ay noqoto warar maarata aad iyo aad loogu kalsoon yahay iyo habka wariyaasheeda ku kala baahsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay u yihiin dad laftigeedu aqoonta saxaafadeed oo u kaamil uu u yahay anigoo ku hadlaya magaca warbaahinta hiiraan weyn ee degmooyinka beledweyne iyo buulo burde oo ay tahay idaacad aan mar walba baahino afarta mar oo ay soo gasho v o da qeybteeda afka soomaaliga oo aan u baahino dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka beledweyne iyo buulo burde deegaanada hoos yimaada xilliyada aan baahinana dadku waxay yihiin kuwa si aada ugu xiran islamarkaana dhegeysto marka sanad gurada sagaalaad ee v o da waxaan leeyahay hambalyo eed waxaad arkaysaa xilliga hore ee soomaaliya ama geeska afrikada bari markay tahay saacadda laba iyo tobanka subaxnimo ama lixda aroornimo in dadka soomaaliyeed ay aada u sugayaan oo aada u dhegeysanayaan oo meelaha lagu qaxweeyo inta badan dadka soomaaliyeedna waxa ay ka helaan xogaha saxda ah ee caalamka iyo gudaha iyo dibadda ka jiro Ee, magacaygu waa faarax cabdi cali oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan runtii ee, waxaan hambaleynayaa idaacadda v o a oo ay tahay sanad guuradeedii sagaalaad Ee, idaacadda v o a waa idaacadda ee, ugu dhegeysiga badan gobolka hiiraan ama magaalada beledweyne runtii een, barnaamijyada ay soo de- deysana waa barnaamijyo runtii dadka ay ka wada heleen aniga qaas ahaan runtii aan aad u daneeyo ee, dhegeysigeedana uu igu badan yahay marka madaxa idaacadda dhamcaan yabarow ee, waa hambalaynayaa iyo shaqaalaha kale guud ee, barnaamijyada ay soo deeyaan oo sportis leh oo dhaqanka leh ganacsiga leh ee, wararka iyo dhacdooyinka barnaamijka ee, martida iyo mikrofonka barnaamijyo runtii aan aad u danayaa jiro v o a da aan ka dhegeysto Ee, sanad guuradan waa sanad guuradii sagaalaad waxaan rajaynaynaa insha allah sanad guuradii boqolaad ayadoo la dabaaldegana in marka ciddii nool aragto insha allah marka aadaan ugu hambalaynaynaa insha allah waxaa jira dhegaystayaal fara badan oo jecel inay su-aalo weydiiyaan madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow hase yeeshee waxaanu ka cudur daaranaynaa inaanan dhammaantood wada gudbin karin wakhtiga oo cidhiiri ah hawadii su-aasha ugu horeysa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir roobow isaaq oo ku nool magaalada muqdisho marka waan salaamayaa dhammaan idaacadda v o da marka waxaan rabaa inaan weydiiyo agaasimaha laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkan uu daayo waan idaajaa waan aad baan u xiiseeyaa barnaamijkaas uu daayo marka cod ahaan waan u maqalnaa marka ma heli karnaa website-ka isagoo qoraal ahaan ah taasaan rabay inaan weydiiyo waad mahadsan tahay marka hore cabdilqaadir waad mahadsan tahay intaas aanan jawaabta cabdilqaadir roobow iyo su-aasha uu ka qabo barnaamijka dhaqankii hidaha aanan u gelin waxaan marka hore aan salaan u diraya dhammaan dhegaystayaasha laanta af soomaaliga ee v o a aanan uga mahadinayaa dhegaysigooda iyo naqdinta iyo hambalyada iyo wax alla wixii xiriira ay mar walba sida joogta nooga soo diraan waxaa kaloo iyagana aan si gaara ugu mahadinayaa aqoon-yahanada mar walba nagala qayb gala ee ummadda u iftiinsha barnaamijyada kala duwan iyo waxyaabaha aanu ka hadalla ee dadku ay danaynayaan oo mar walba wakhtigooda qaaligaana siiya haddii aan u soo noqdo cabdulqaadir roobow isxaaq su-aasha uu ku leeyahay ma heli karnaa barnaamijka dhaqanka hiddaha oo qoraalah cabdilqaadir waxaan la heli karin ma jirto wakhtigan xaadirka ah shaqaalaha aanu hayno intaa ay sameeyaanba ayay ku filan yihiin laakiin waa waxaan ku talageli karna mustaqbalka oon eegi karno haddii rabbi idmo inaanu ballaarino oo siaad sheegtay qoraaladana la kaydiyo oo si dadku ay iyagoo qoraalana ay uga bogtaan waa talo fiican iyadana waan tixgelinaynaa su-aashaada cabdulaahi cawad muuse abwaan cabdukale okay marka hore horta idaacadda fiooda waa u hambalyeynaya intaa markaan ka gudba waxa weeye idaacaddu muddada ay jirtay iyo nuxurkeeda iyo waxqabadkeedu ismale way ka weyn tahay muddada ay jirtay waxqabadkeedu balse waxyaabaha aan tabaya waxa weeye laba qodob keliya qodobka koowaad dhinaca suugaanta soomaaliyeed nin qoraa asara soomaaliyeed abwaan datoor qoraa axmed faarac alciidaajaa ayaa suugaan ka sii dayay laakiin intii dhimatay suugaantoodu sii daaya inta nool waa ilowdeen dadka nool oo dhowr iyo labaatanka sanoo burburka ama qaangaaray ama xilliyadii ku dhowaa sugaantoodii waa ilowdeene ha la sii daayo aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi cawad muuse awaan cawdgale oo la ii sheegay inuu boosaaso joogo cabdulaahi malaha sibayba kaa noqotay mar haddaad abwaan tahay boosaasana aad wakhtigan xaadirkaa joogto waxaa kula joogaba ninkaas su-aasha u qabtay axmed faarax cali idaajaa oo isna ka soo qayb galay kulan loogu qabtay abwaanada oo jaamacad ku taalla boosaaso ay qabatay oo maalmahan socday marka malaha way ku wanaagsanaadeen axmed is aragtaan balse annaga kaa gaarsiin doonna haddiise aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada waa runtaa oo abwaano badan oo dhintay ayaa warkooda iyo murtidooda la soo daaya haddee dadkuna waxay u badan yihiin kuwii hore ayay u badan yihiin oo sugaanta abwaanadoodii waa wada tegeen haddii ahaan lahayn kuwa heesaayay iyo haddii wax kuwa curinayayba heesaha markaanu sii daynayna waxaad maqashaa maxamed axmed iyo mogool iyo maxamed sulaymaan iyo qaar badanoo jecleen inayna ayna nala joogin oo ay maqan yihiin laakiin saasoy tahay qoraaga axmed faarax cali idaaja waxaanuu ururshay kumuu talagelin inuu dad dhintay keliya ka keeno kuwii tegey ee dhintay oo dee wakhtigooda aniga adiga aanan joogin iyo kuwa naga dambeeya waa loo baahan yahay in la ogaado oo uu soo qaato saasoy tahay haddana marar badan waxaad maqashaa isaga oo leh nin hebel ama abwaan hebel ayaa wakhti hebel aan la kulmay kuwa badan oo la kulma uu raadshayna way jirtaa oo iyagoo nool uu la hadlay dee tii allana ay u timid kadib waxaa ugu dambeeyey haddaad xasuusto barnaamijyadii toddobaadiina soo dhaafay uu sii daayey abwaan cali sugule oo uu ka sheekeeyey markii isku dambeysay meeshii ugu tegey meesha la yidhahda cajamaan mise shaariqa midkood uu ugu tegey aqalkii uu ka deganaa oo uu ka sheekeeyey qaabilaadiisii iyo qolkii ugu tegey marka way jirtaa in markinoo dad noolna lala hadlo kuwa dhintayna aan laga tegaynin oo ujeeddada barnaamijkaaba wuxuu yahay dhaqankiiyo hidihii in lagu nooleeyo oo hadday nool yihiin haddii kale taada talada ah in markinoo kuwa noolna lala hadlo maaqan inaad la socotee waxaa jira barnaamijaan ugu talagalay dhallinyarada oo baxa kowda iyo barhka duhurnimo ilaa labada duhurnimo maalin kasta maalinta axadda ah waxa aanu u hibaynay dhinaca suugaanta oo aan ugu magacdarnay hibada iyo hal abuurka oo axad kasta baxa xataa caweyska isagoo kooban ayaanu kusii daynaa caweyska oo baxa isaguna maalinta sabtida habeennimada axaddu soo gelayso marka barnaamijyadu way jiraan dhallinyaradii lagama tegin een, waanad ku mahadsan tahay in markano aadna xasuusiso qoraag axmed faarax cali idaajaana imailkaaga ayaan u gudbin doonaa si isaga laftiisana fikirkiisa uu kugu soo diro haddii rabbi idmo bismillahi raxmaan raxiim magacii waa fawsiye xasan maxamed ku nool soomaaliya muqdisho waxaan la socdaa barnaamijkan qumanaha barnaamij qiimo leh oo aada u fiican oo tayo leh waaye marka cabdiraxmaan yabro waxaan weydiin lahay tele- eh, ma ka dhigi karaa telefishin muuqaal ah si aan ugu bagno barnaamijkaas mar walbo fawzi aad baad u mahadsan tahay een, barnaamijka qubanaha saad u sheegtay dad badan baa aad u u jecel oo na soo weydiiya in la ballaariyo markii hore aanu bilaabaynay tijaabigu ahaa laakiin imika waa ka hirgalay oo weynaaday shan iyo toban daqiiqa ayuu imika ku egyahay Een, haddii rabbi idmo wakhtigan xaadirka lafteeda waxa ah, socda ee dadaallo aan doonayn inaan nuso saaco ku gaarsiino oo halkuu shan iyo toban daqiiqa ka yahay nuso saaco uu noqdo oo oo aan ballaarino laakiin in t v laga dhigo wakhti badan socda mudday qaadan doontaa waxaase aan doonaya inaan carabka ku dhajiyo wakhtigan xaadirka ee maanta la joogo waxaa loo socdaa dhinaca t v-ga iyo digitalka iyo wixii la halmaala raadiyuhuna wuu sii yaraanaya sidaas daraaddeed iminka durba waxaa noo soo baxaya in idaacado kale ay isku diyaarinayaan inay sameeyaan t v qaarna kuwii ku jirana ay ballaariyaan v o a lafteedana kama marno oo qorshahaasi wuu noo yaalaa wakhti ay noqotoba waa la ballaarin doonaa heer t v-na wuu gaari doonaa haddii rabbi idmo Eh, cabdiraxmaan aniga laf ahaantayda aan sii raacsadee eh, idaacaddu muddo ayay soo jirtay heerar kala duwanna way soo martay oo marba tallaabo ayay horey u qaadaysay Eh, idaacad bay ku bilaabatay labo saddex ilaa idaacaddii afraad ay qiyaastii laba bilood ka hor hawada ku soo biirtay duhurkii Eh, horumarkii ma istaagay ma inta ayuu ku idil yahay mise waxaa jira qorshayaal kale oo horu socodkii idaacadda lagu bartay qaybka oo soo socda oo aad dhegeystayaasha la wadaagi karto mahadsaned jacfar wax istaaga ma jiraan markii shaqo gacanta lagu hayo oo hawl la qabto mar walba hamaddu waxay tahay in la weyneeyo oo meesha la joogo laga sii kordho oo la sii badiyo ee wixii baa wakhti qaadanaya waxay ku xidhan tahay duruufaha xagga lacageed iyo xagga shaqaale iyo wixii abaabul ah iyo baahida markaasi jirta sida markaasi ay loo arko ayay wuxuu ku xiran yihiin waa sidaad u sheegtay nuso saace ayay ahayd idaacaddii ugu horreyseen ku bilownay maanta oo kale sagaal sano ka hor februari labaiyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo toddobadii maanta oo kale ayaa waxaan ku bilownay nuso saace ee bilowday toddobadii barki fiidnimo ilaa siddeedii fiidnimo dhowr bilood kadibna waxaan ku darnay mid saacad ah waa midda afarta galabtii soo gasha ilaa shanta galabtii socota waxaa markaa ku soo xigay laba sano kadib inaannu ku darnay idaacadda lixda iyo barhka aroortii soo gasha ilaa iyo toddobada aroornimo waxaa u dambaysay tani aad xuste ee labada bilood ka hor aanu bilownay ee duhurkii soo gasha kowda iyo barhka ilaa labada duhurnimo oo iyada aanu ugu gaar yeelnay arrimaha dhallinyarada oo aan u bixinay barnaamijka dhallinyarada maanta marka een, markaasaad arkaysa horumarku wuu socdaa xagga raadiyaha keliya maahane dhinaca t v-gana waataan hadda gabadha uga jawaabayey oo nuso saaco ayaanu ka dhigi doonaa kadibna waxaa laga yaabaa in markana uu tod- maalin walba noqdo halka uu hadda uu toddobaadkii marka yahay Een, waxaa dhinaca kale digitalka matalan website-ka oo kale oo berigii hore een, xafiiska dadka jooga oo dhan way wada gelshaan oo maalinba qof lagu qori jiray hadda waxaa ee, loo qaybay hal qof oo loo qoray oo loo shaqaaleeyey oo wax kale aan qabanin oo website-ka keliya ka shaqeeya marka horumarku wuu soconaya haddii rabbi idmo waxaana la jaanqaadi doonaa mar walba baahida jirta iyo imkaaniyaadka iyo duruufaha aan annaga xaggeenna ka suurtogala saaad maqlaysay barnaamijka maanta waxaad ku jira talooyin badan oo dad ay soo jeesheen in qaarkood ay barnaamijyo cusub ay doonayaan qaarna ay ku talinayaan in la badsho marka duruufahaasi iyo baahida xagga shacibkana dhegaysanaya ka jirta annagoo eegayna isla markaasna la kaashanayna arrimaha dhaqaale iyo suurtagalka xaggayaga ay ka tahay ayaannu tixgelin doonaa wixii horumar ee imaan doona iyadoo mar walba wixii nagu soo biira aan dadka sii ogeysin doono haddii rabbi idmo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga oo ka jawaabayay su-aalo ay qaar ka mid a dhegaystayaasha v o edu weydiinayeen guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aanu ku soo qaadnay xuska sagaal sano guurada markii dib loo howlgeliyey laanta af soomaaliga ee v o a intaa ayaan ku ekaynayaa waxaan hambalyo leeyahay asxaabtayda idaacadda maamul iyo wariyayaalba dhegaystayaashana waan uga mahadnaqayaa farxadda ay nala wadaageen waxaanan eebbe ka rajaynayaa in sannadkan kiisa aannu nabad iyo barwaaqo ku wada gaarno aniga iyo dhammaan saaxiibbada barnaamijka igala qayb galay waxaan idinku dhaafaynaa ammaane alla
guud ahaana idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyey jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay dhammaanteen ayaa idinla dhegaystayaal nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.